gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho doctor xasan maxamed xuseen mongaab ayaa kafaalaqaad nololeed iyo taageero mustaqbalka waxbarasho ah uga yaboohay caaisha aadan ugaas oo ku guuleysatay kaalinta koowaad ee imtixaanka fasalka labiyo tobanaad ee dugsiyada sare ee dalka gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho doctor xasan maxamed xuseen mongaab oo la kulmay caaisha aadan ugaas iyo hooyadeed ayaa u fidiyey deeq waxbarasho oo dhammaystiran oo dalka gudihiisa lagu bixinayo abaalmarin lacageed bilad sharaf iyo kafaalaqaad nololeed gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa sidoo kale xusay in guusha caaisha ay tahay tusaale dhiirigelin u ah bulshada gaar ahaan gabdhaha islamarkaana ay muhiim u tahay in la siiyo fursado ay ku horumariyaan xirfadooda iyo noloshooda mustaqbalka
intaas kadib gobolka banaadir farxad iyo reereyn bay u tahay in caaisha ay kasoo jeedo gobolkan xarunta wadanka caasimada dalka halkan waxaan ku guddoonsiinay bilad yar iyo abaalmarin dhaqaale ah oo idana kooban sidoo kale waxaan u ballan qaadnay caaisho in aan deeq waxbarasho oo dowladda hoose xamar ay siinayso ilaa ay jaamacadda ay ka dhammaysana deeqdaas waxbarasho way u soconaysaa haddii ilaa yidhaahdo ayaan u ballan qaadnay caaisho markaan maamul gobolka banaadir waxaa ka go-an horumarinta waxbarashada dhiirigelinta dadka waxbaranaya si gaar ah gabdhaha soomaaliyeed ee waxbaranaya tiirdhexaadka u ah bulshada soomaaliyeed marka mar labaad mar saddexaad caaisho hambalyo guuleyso ilaahay subxaana watacaalana ha kuu guuleeyo mustaqbalkaaga waxbarasho iyo nololeed inta dhimanba hooyadana si gaaro nadiifana si gaara idana u hambaleyna dadaalka ay kusoo bixisay gabadheeda mar labaad mar saddexaad waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi tacala barakaatu caaisha aadan ugaas iyo hooyadeed nadiifa axmed rooble ayaa iyaguna dhankooda ka mahad celiyey taageerada iyo deeqda waxbarasho ee uu ugu yaboohay gudoomiye mungaab awalna asalaamu calaykum waraxmatullaahi barakaatu anigoo magaceyga yahay caaisha aadan ugaas xirsi oo ah ardayaddii kaalinta koowaad u gashay imtixaanka qaranka dugsiga sare sana dugsiyeedka labada kun laati afar labada kun laati shan oo kasoo baxay iskuulka soos degmada hilwaa wuxuu aada ugu mahadsanyahay gudoomiyaha bele sharafku isiiyey iyo waxdeeq waxbarasho ii ballanqaaday iyo wixii kaloo abaalmarinu igu dhiirigeliyaba aada iyo aada u mahadsanyahay dhiirigelintiisa iyo hambalyadiisaba farxad aada ugeyna iiga dhigan tahay gobolkeyga ina gudoomiyaha gobolkeyga inuu intaas waxaas wanaag ii sameeyo aada iyo aada ugu mahadsanyahay run ahaanti farxadeyda masoo koobi kari alxamdulilah rabbilcaalamiin
arrintan ayaa dhiirigelin u noqonaysaa caaisha waxaana ay fursad kale u siinaysaa inay kor u qaado horumarkeeda waxbarasho waxa ay sidoo kale tusaale u tahay ardada kale ee waxbaranaysa